ma ku kaashina gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliyeed afghaanistankubu waa xanuunsan yahay muddo laba wiig gaariisaan kula jirnaa waxaa laba cisbitaal la kala galnay markii horeeto naaska bidix hoostiisa ayaa waxa uga soo baxay shin xoogaa aada u weyn oo waxa kasoo baxa ay soomaalidu u taqaano ah saddexdii shan maalmood markuu ku yiri waxaan geynay isbitaalka muqdisho city meeshaasaa looga qalay dhabarkii siduu dhaktarkii waa la seexiyey dhabarkaa caabuq weyn oo hoos u degay oo keliyaha xaggooda iyo ilaa dhabarka gaaray ayuu sameeyey oo infectiona sida dhakhaatiirtii noo sheegtay dawooyin badan ayaa maaragtay markiiba la isticmaalsiinayay kabacdi muddo markaan ku jirnay waxaan kasoo wareegnay maalintii jimcaha oo ilaahay mahada ka gaabeeyo madaxtooyada maaragtay madaxweyne madaxweynaha iyo madaxweynaha amarkiisa ayaa lagu seexiyey isbitalka weyn ee oo ahaa hore loo oran jiray digson halkaasoo hadda aanu ku hayno xalayto iyo shariirta gelinkii dambe run ahaantii aada u wanaagsanaa baan dhihi karaa wuu ku wanaagsanaa intii hore haddana xaaladiisa aada bay ufiican tahay run ahaantii oo maaragtay marka loo eego xanuunkii siduu marka hore ahaa hadda aada buu ufiican yahay waxaa dhib lagu haya cudurka sokorta oo qabo oo marba kacaya maaragtay oo hal saac hal saac hal saac hal saac maaragtay baroobo loogu sameynayo mar mar walba tijaabo loogu sameynayo taasaa hadda maaragtay waxyaabaha daran kamid a laakiin wuu fiican yahay guud ahaan waaya marka xanuunka haya waxaad noo sheegtay in hadda xaaladiisu ay wanaagsan tahay haddana warkaaga waxaa ku jira sokortu markay kacdo in xaaladdu ay adkaanayso dhakhaatiirtu ma waxay idin leeyihiin annagaa ku filan mase abwaanku wuxuu u baahnaan doonaa gargaar dhanka dibadda ah
waayo haa hadda iyo ilaa iyo hadda wax farakabaxa looba aysan sheegin waxay maaragtay noo sheegayeen inay rajadii aad ay aada u fiican tahay adiga nabarkii meesha la qaalanaha inuu haysto hadda qarka u saaran yahay oo aada u yaraaday laakiin keliyaha oo haddana maaragtay markii aada loo baaray keliyihiisu waa fiican yihin baan leeyahay laakiin barar baa jira qaybtan hoose oo dhan oo dhinaca keliyaha maaragtay dhinacyadooda ah ayaa jira oo ilaa xataa lugaha hoose gaaray adiga arrinka maaragtay waxay leeyihiin arrintaasina waa wax ka socda nabarkii kor muxuu ahaa naaska hoostiisa ah oo meesha laga dhala caaqab ka socda wayay leeyihiin wuuna bogsanayaaba maaragtay rajada inuu bogsado waayo hadda waa in dalka laga cararo iyo wax sidaasa mayna nama ma hayno weli warkaa annaguna hadda waa ku rajo fiican nahay oo yani hadda markaan soo jeesinayno oo kale aad si fiicanoo noo soo raacaya marka hore nama raaci karin hasabaana ku jeesinaynay hadda wuu na soo raacayaa wax yaruu fadhin karaa dhowr daqiiqo haddii la fariisiiyo muxuu ahaa musqusha markii la geeyo oo kale tunjigaa lagu fariisinayaa albaabkaan usoo xirnaa hadda marka isbedel weyn ayaa maaragtay hadda noo muuqda maasha allah
waaya marka isaga bal ka waran sheekadiisa iyo xaaladiisa kale waa sidee marka
wallahi saakay wuu ii sheekeeyey waa wax badan iiga sheekeeyey muxuu ahaa wuuna wuuna roog yahaan dhihi kara oo sida hore ma aha muxuu ahaa wuuna u mahad celin karaa muxuu ahaa mudana guddoomiye waxaa khadka iigu jira idaacadda oo muxuu ahaa raadiyo muqdisho nin la yidhaahdo shiino marka waan fiicnahay inaad ii tirahdaan kaa codsanayo bulshadii soomaaliyeed oo dhan baa ku dhageysanaysa waayahay abwaane allaha ku soo caafiyo bal si kooban xaaladaada caafimaad uga warbixi ummadda soomaaliyeed ee ku dhagaysanaysa aad baan u oladahay haye
aada baan u fiicnay aad iyo aad waxaan adeer kuu sheegayaa horta waxaan u baryeynayaa shacabkayga aan fiirahay boqolkiiba boqol waxaan leeyahay umad fara badan isdhashay baanay badiisa jeceshahay waxaana adinaa sida eegaasada iyo haragtadiisa dhexdiisa waxaana adin soomaaliga asara dadkii aan hiday maartay mooday inaan wax qabo wax ma qabo waa uga bahay marka iyada dhibaatada gaaraysa u bukaada ayaa ii daran waad mahadsantahay adeer si fiican ugu gudbi warka aada baan u fiicnahay aada iyo aada dadkaydana waxaan leeyahay akhriya adduunka weliyaha
waayaha annagana dee insha allahu tacaala waa kuu soo duceyneynaa allah ha ku caafiya insha allah amiin amiin